xagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaa saytuun oo ah gabadh ku sugan laascanood ayaa goorweyso shabakada wararka ceegaag online telefonka kula xiriirtay kadib markii maanta ay soo baxayeen warar sheegaya in laascanood ay ka dhaceen rabshido saytuun say maqashaa ha
saytuun waxaa faahfaahin naga siisaa rabshadaha ka dhacay saaka laascanood inta adigu aad ka og tahay
anigu waxaan ka ogaa inay dee macalimiintii iskuulka dhigaya iyo ma- wixii madacamadaha dhigayay markii la urursaday dabeedna magaaladii kacday oo mudaharaad tirsamay mudaharaadkana la caburiyey oo loo diiday inay sameeyaan dabeedna magaaladii kacday oo yar iyo weyn dagaal la bilaabay oo askartii lagu bilaabo dee mudaharaad weyna dhacay dabeedna askartii ga- shicibka saa u mariyeen gaadhayaashi
marka yaa la xiday walaalo aad noo sheegi kartaa macalimiin arday macalimiin wax walba shicib ayub nooca saasaa loo ururiyay jeenash waad buuxaan yaa xidhay saytuun waxaa tahay gabar ku sugan laascanood yaa xidhay intaad ka war waxaa xidhay somaliland saa xidhay saytuun markaa magaalada markii la xidhay macalimiinta iyo ardayda kadib maxaa dhacay mudaharaadku muxuu se khasaare geystay khasaarihiisa lama qiyaas ma ogaan karno guryaheegaan ku jirna waa baqayna dee marka mu- musaaraadka dhacay qof walba gurigiisa bu kala wararka soo gaadhay waxay sheegayeen in qof uu ku dhintay kadib markii gaari ku jiray golada agtiisa hal qof oo ganacsada ah warka maxaad adigu nooga sheegi kartaa ama nooga tiri qofkaasna waa jira shicib dee arday la mariyo gaadhiyaalna waa waa jira
khasaarahan inta leeg laascanood kusoo noqonaya saytuun ee laascanood baad ku sugan tahay maxaad umalaynaysaa inuu sababu yahay wuxuu sabab yahay somaliland oo sabab
marka dadka magaaladu mudaharaad saakintelag ayaa ka dhacay inta ma adigu ilaa ka koone ilaa ka koone shaag baa lagu shidayay magaalada meel dad qabta ma laha meel aan mudaaraad iyo kicib ka jirin ma jirto somaliland dul shicibka fadhiya iyagaa kalifay ardaydooda iyo iskuullada ku jirta ayay waxa weeye dee macalimiinta ka qabsadeen oo ardaydii wixii marada kiceen De maga- magaalada iyagaa qodayo baadayo dhibaatada ku kalifay ama- somaliland magaalada way deganeen dhibna ma rabin laakiin iyagaana kalifay saasaanu u wadanaa ilaa macal waxa jeelasha ku jira inta lasoo saaraya saasaanu u wadanaa deymayno saytuun adigu saaka mudaharaadka ma ka qeyb qaadatay oo dadkii ka qeyb qaadatay miyaad kamid ahayd laascaanood oo dhan baa ka qayb qaadatay waxaan ka qayb qaadan ma jirin marka taageerada xagga loo gabay socodka gaadiidka iyo ganacsigu nasee maanta gobolkaasi ku ahaa ma jirin ganacsi ma jirin guri walba waa xidhnaa wax jira ma jirin ma bananay magaalada saytuun haddaan su-aal kale aan ku weydiiyo waxay tahay magaaladaas qaraxyaa kusoo badan iyo muddooyinka u dambeeyey qaraxyadaas saytuun iyo adigu qof su magaalada laascaanood kusugan baa tahay yaa u malaynaysaa inay ka dambeeyaan muddada magaalada somaliland baa u dambaysay iyagaa lagu qabtay kii u dambeeyey qaraxa dhigay iyagu ahaa kii dhaawacmay iyagu ahaa somaliland ba u sababay iyagaa dhigay iyagaa noo keenay anagu shaagaasaan maqaanaa qarax haddaanu soola iyagaanu ku qarxin lahay shaagba maanu shidneen iyo sunba somaliland lafteedu waxay leedahay dadka iyana gobolka soo galay ama dad joogay lagu tuunsan yahay warka maxaa ka jira saytuuney waxba kama jiraan waxba kama jiraan iyagaa nimanka mas-uulaawusha waxba isbaadheen xaaladda imika laascanood waa sidee adigu imika laascanood baad iga hadlasay waa sidee hadda way joogsaday qada wixii dee mudaharaadkii oo dadka guryahooda ay galgaleen way qabanayaan laakiin dee dadku waa kacsan yahay magaaladu way kacsan tahay marka yaa nooga shee nooga magacaabi kartaa macalimiinta la xiray inta adigu aad ka wareyso ma magacaabi karo ma garanayo de macaliminta iskuuladooda miyay sogtahay ma garanayo anigu macalimaadna miyay war maahay shicib baan ah laakiin shicibka aad waxaad ka qayb qaadaysay mudaharaadkiin baad ka qayb qaadanaysay maanta magaaladooda waa ka qayb qaadatay wax kale ari ma jirin taasi waxay ahayd saytuun oo kamid ah dadka ku dhaqan laascanood oo goori way soo waramaysay shabaka shabakada wararka ee dadka musaytuun hadda maasida walaalo